dadka ku nool tuulada dhilmaan yaaley ee dhacda koonfurta gobolka wajeer ee dhulkan f d ayaa ka cabanaya xaalado adag oo xagga nolosha ah oo ka jira halkaas muddo sagaal bilood ahan ayay wajahayaan xaaladan dadkan oo isugu jira xoodhaqatadii oo dadka deegaanka ayaa ah dhibaatada ugu daran ay wajahayaan biyo la'aan saamaysay dadka iyo duunyada waxa ayna qarka u saaran yihiin inay deegaanka isaga guuraan qaar ka mid ah bulshadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada ku haysata deegaanka iyagoona eedeeyey xildhibaanada ay dowladda kenya keensatay gobolka kuwaas oo la arka keliya markay dadka wax ka rabaan dhowr mar oo ay cabashadooda u gudbeen aysan waxba ka qaban cabashadooda waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas dhibkaayna waan oomanahay ceelkan wakti badan baa meel walba tagne waan badneen aniga gabdhaha ka shaqaynayne waaxio halowsanaana haddana gacan gashanne haddana waan ku rafaadnay oo aad baan u oodnay meelo kalean iskaga arooranaa xafiis aan teginna ma leh markii wax la rabana afkaa lagaa soo geli markii wax la rabinna oo wax la helana waa noola saaxan wax noo imaanayna ma aragno oo waa sidan hadda aad arkahayso aan ku oomanahay dhibaato badan oo biyood baan qabnaa ceelkii waa naga halaysan yihin muddo dheer wax qabad annaga kama hayno sagaal bilood baan oomannahay wax waxaan oo qabtana ma hayno waa la iska rafaadsan yahay duunyadii oo xagaa joogta waa naga rafaadsan tahay ilmihii iskuulka iyo kuwii dugsiyahayna waa naga rafaadsan yihiin intaasaan mataqaanaa samraynay enbiyaan u tagnay kaansalahaan u tagnay wax ilaahay abuurtaa wax nooga qabta ma laho maalin walba maxayna leeyihin waa imaanaynaa waa la hagaajinay shan jeer ku dhowaad cadow waan la kulannay kaansalaan waan la hadalnay wax ilaahay abuurtoo noo soo socdo ma laho xafiis aan tagin ma laho magaalada inaan ka guurnaa haddayaan ayaan ku sugannahay bulshada ku dhaqan dhulkan f d ee ku hasila gumaysiga dowladda kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan taas oo ay usii dheer tahay dilalka iyo afduubka ay kala kulmayaan ciidanka kenya iyo kooxaha nasaarada ah oo muddooyinkii dambe ku sii xoogaysanayay mandiqada